Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Jubbaland, Guddoomiyaha Guddiga Adeegyada Garsoorka Jubbaland, Cabdishakuur Sheekh Maxamed Rashiid, ayaa munaasabad lagu qabtay xarunta dhexe ee garsoorka Jubbaland xilka uu kala wareejiyay agaasimaha cusub ee garsoorka Jubbaland iyo agaasimihii hore. Munaasabadda munaasabadda xil wareejinta ayaa waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin Gudoomiye ku-xigeenka Guddiga Shaqaalaha Jubbaland Axmed Maxamed Abuukar iyo xubno kale oo ka socday Bahda Garsoorka Xareed Claas Cabdi oo ah agaasimaha cusub ee garsoorka Jubbaland ayaa hadal ka jeediyay munaasabadda isaga oo sheegay in uu sii horumarin doono shaqada garsoorka si hufan ugu adeegi doono.
inta muddo waxaan ka shaqaynayay jubbaland garsoorka walow ay jiraan hay-ad aan kasoo shaqeeyey intaan jubbaland joogana garsoorka jubbaland aan joogana shaqooyin badan oo kale noocan qabtay laakiin hadda intaan actinka ahaa kollow in yar bay ahayd wax weyn oo aan qabto hadda aan sheego ma leh waxaa ka mid ah waxyaabaha aan qabanay inaan inaan shaqaalaysiinay guddiga adeega garsoorka inuu shaqaalaysiiyey maxay aheeday baar dheere garsoorayaashii iyo xeer ilaalintii badhaadhay badhaadhay inay inaan shaqaalaysiinay waxaa kale hada waa iska maamul maamulkana maalin kasta howl joogto oo la qabta ay leedahay laakiin wax weyn oo hadda la sheego oo hadda waxaasaan hadda aan qabtay la dhahayo ma lahan marka aniga intaasaan qabtay ugu dambeyn guddoomiyaha maxkamadda sare ee jubbaland cabdishakuur sheekh maxamed rashiid ayaa ku booriyey agaasimaha cusub gudashada waajibaadka ka saaran xafiiska garsoorka jubbaland agaasimaha cusub oo laakiin shaqada ku cusbayna kusii jiray laakiin kadib markii lasoo mariyey broseskeediiiyo waxyada lasoo mariyey inay nagu wareejiyaan aad iyo aan ugu faraxsannahay waxaan is leeyahay baahidii hore jirtay buu wax badan ka qaban doonaa haddii aan la yidhaahdo guddiga shaqadii shaqaalahana aad baan ugu mahad celinaynaa shaqada wanaagsan tii u horreyseen wada qabanayna ma aha dad shaqada wada haya oo shaqaalo fara badan oo guddiga shaqadii shaqaalaha dhinacooda ka yimid baa qeybtan technicalka oo dhan baa inoo joogta oo mar horeba laynoo keenay haddana arrintan isbedelkay ku timid xagga agaasimaha guud aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shaqa wanaagga iyo hawshaa aanu wada qabanay khaasatan guddiga shaqadii shaqaalaha iyo maamulkoodaba wayna ku mahadsan yihiin waana ka guddoonnay waana qaadanay